بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه وبعد أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدموا لكم الأسئلة والأجوبة للشيخ عبد الله حسن حاشي البربراوي والآن نترككم مع الأسئلة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا waayo su-aasha koowaad ee darsigeenna caawa waxay ku saabsan tahay bisha ramadaan magaalada aanu joogno allahu aclam magaalada qofkaas uu joogaa meeshay tahay dad ayaa bisha ramadaan kariya cuntooyin ay yidhaahdaan waxaanu ka iibinaynaa gaalada ma sax baa oo ma u bannaan tahay waxaan leenahay maya waayo gaalada laftooda soomku waajib buu ku yahay oo kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum way soo gelayaan hadday soomaanna laga aqbali maayo waayo iimaankii soomka shardiga u ahaa ayaanay la iman laakiin soom la-aanta waa lagu cadaabaya aakhiro kufrigoo qura lagu cadaabi maaye waxaa la cadaabayaa cadaab kay gaalnimada ku mutaysteen dheeraadka ah oo lagu cadaabo soom la-aantii iyo zaka la-aantii iyo salaad la-aantii iyo dembiyadii kaley samayn jireen sida cabitaankii khamriga iyo zinadii iyo haddii uu mid iyaga ka midii wax dilay xantay wax xanteen cayday wax caayeen namiimadii isku dirkii waa lagu cadaabaya waana sida qur-aanku uu tusiyey in gaaladu ay kala cadaab daran yihiin iyagoo dhammaantood baa cadaab mutaystay kufriga iyo gaalnimada awgeed haddana waa kala cadaab daray aladiina kafaruu wasaduu can sabiili اllahi zidnaahum cadaaban fowqa alcadaab buuhi ilaahay subxana wa tacaala kuwaa gaaloobay ee gaalnimadaa ku darsaday inay dadka ka hor istaageen waddada xaqa ah waxaanu u siyaadinay cadaab dheeraadka ah cadaabkii kufriga iyo gaalnimada ay ku mutaysteen aayadda kalena ilaahay waa ka ku sheegay inay qirteen waxyaabaha lagu cadaabay inay ku jiraan waajibaad ay dayaceen iimaanka ka sokeeya iyo waxyaaba xaalaano ay sameeyeen oo gaalnimadii aan ahayn iyo gaalnimada lafteediiba markii lagu yidhi maa salakakum fii saqar maxaa saqara idin geliyey bal dembiyada ay tiriyeen u fiirso qaaluu lam nakun min almusalliin walam naku nucimu lmiskiin wa kunna nakhuudu maca alkhaa'idiin wa kunna nukadibu biyowmi ddiin waxay yidhaahdeen waxaa saqarana geliyey kow maanaan tukan jirin salaad la-aan inay naarta ku galeen bay sheegeen gaalnimadaana geli soo qura may odhan waxay sheegeen inay sekada bixin jirin waxa kaloo ay sheegeen baadil oo dhan inay dhex geli jireen hadal xaaraana been ay sheegaan isku dir xan waxaasoo dhan qodobka u dambeeya maxay ka dhigeen gaalnimadii kunaa nukadibu biyowmi ddiin marka waxyaabahan ay gaaladu samaynayaan ama waajibaad ay dayaceen ha noqoto ama waxyaaba xaaraan ahoo dee gaalnimoba aan ahayn ha noqotee waa lagu cadaabaya taasina waxay sababu noqonaysaa in cadaabkooda uu noqdo mid sii kala daran iyagoo dhammaantoodba cadaabay marka gaalka waxaa lagu cadaabayaana oo xaaraan ka ah soom la-aantu waa lagu cadaabaya markaa soom la-aantu inay xaaraan tahay oo gaalka ay xaaraan ka tahay ayay taasi tusinaysa haddii marka aada raashin u kariso waxay noqonaysaa xaaraanta adiguna inaad ugu kaalmaysay ilaahayna wuxuu yihi subxaana wa tacaala watacaawanuu cala albiri waاtaqwa walaa tacaawanuu cala alimi wاlcudwaan wixii dembi ah ha isu kaalmaysanina buu ihi rabbi subxaana wa tacaala markaa ma banaana qof soom uu ku waajibay ama gaal ha noqde ama muslim ha noqdee oo soomi waayey in maalin rabadaan wax laga iibiyaa ama cunto loo sameeyaa mid bannaan maaha ka waran qofka yidhaahda nebi maxamed wuu nool yahay hadduu uga jeedo noloshaasi alxayaatu albarzakhiya inuu barzakha ku nool yahay dee dadkao dhan ba marka la aasee xabaasha laga dareero ayaa ruuxdooda loo soo celiyaa sida xadiidu lbara ibni caazib ku sugan fii musnadi axmed wa abi daawuud watirmidi xataa inahu lauma yucaadu ilayhi ruux xataa inahu layasmacu qarca nicaalikum rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar allaale markaad aaska dhammaysaan aada ka dareertaan ayaa ruuxdii loo soo celiyaa isagoo maqlaayaba ilaa uu maqlaba sanqadha jaantiina iyo kabihiina laakiin nolosha noocaasa alxayaatu albarzakhiya baa la idhahda oo noloshu sideedaba waa qaybo kala duwan midna mid la xukum ma aha midna mid loogama qiyaas qaadan karo xayaatu ljaniin waa xayaatun khaasa nolosha ilmaha yar ee caloosha hooyadii ku jira oo noloshan adduunyo aan looga qiyaas qaadan karin noloshan adduunye inagu maanta aynu joognaana waa nolol gaara marka aynu soo jeedno markaynu seexannana waa nolol kaloo nooc kale ah oo qofkii wuu nool yahay haddana nooc dhimasho oo dhimasho yara buu galay oo ilahay waa ka yihi allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha walatii lam tamut fii manaamiha ilaahay nafaha wuxuu oobsadaa yacnaa marka ay dhintaan marka ruuxdoodu ay jasadkooda ka faaruqdo nafta aan markaa la oobsanayn dhimanna marka ay seexato walatii lam tamut fii manaamiha qofki wuu noolyo waa kan neefsanaya waa kan garaaci wadnihiisa la dareemayo haddii la qanjiiriyo ama laga dul dhawaaqo waa kan toosaya kacay haddana wafaat buu ilaahay ku tilmaamay dee soo jeedkii lamid ma waa nolol kaleo nooc kale ah qofku marka uu dhintee naftu ay ka baxda laga bilaabo ilaa suurta la afuufayana alxayaatu albarzakhiya baa la yidhaha waa barzakh waa nolol tii adduunyo iyo ta aakhiro udhaxaysa markaa suurta la afuufo laga bilaabo ee nafihii dhintayna dib loo soo nooleeyo iyo wixii ka dambeeya waa nolosha qiyaamaha iyaduna waa nolol gaara wey waa noloshaa dee geeriba aanay ka dambaynin mawdkii ama geerida lafteedii la joojinayo bayna aljannati wannaar inta suuro neef wana loo yeelo ee halkaa lagu gowracayo la odhanayo ya ahla aljanati khuluudun falaa mowt wa ya ahla annaari khuluudun falaa mowt yaani ahluljanna oo halkaasaad ku waaraysaan dhimasha ma jirto ahlunaaruna halkaasaad ku waaraysaan dhimasha ma jirto bimacnaa ruuxdiinu jasadkiina mar dambe ka bixi mayso khalaas hada amrun intaha marka noloshu qaybahaasay leedahay alxayaatu albarzakhiyana loogama qiyaas qaadan karo noloshan adduunyo qofka dhinta ee noloshaa kala gala ee noloshan adduunya ta aakhiro udhaxaysa loolama dhaqmi karo qaabka loola dhaqmayo qofka noloshan adduunye ku jira taasina waa iska caddahay oo qofka dhintay ma la odhanaya isaguba uu noolyo ma la dhaxashiinaya hadduu dhinto mid aqaaribtiisa ka midi ma la dhaxashiinaya isagoo dhintay dhaxalkii ma ka qayb gelaya waa maya taasi maxay caddaynaysaa waxay caddaynaysaa in labada nolodoo nololood ay kala duwan yihin oo kala xukum yihin xaaskiisii markuu dhinto ee ciddadii ay dhamaysto kadib nin kalema guursan karaa soo jawaabtu haa maaha ya calaa sabiili mithaal uur bay lahay wuu dhintay goormay ciddadeedu dhammaanaysa markay umusho soo maaha wa ulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna marka ay naftu sidaa uga dhacday daqiiqad kadib hadday umusho khalaas ciddadeedu way dhammaatay nin kalaa markaa guursan karay haddii labada nololood ay isku mid yihiin miyay bannaanaan lahayn inu nin guursado ila waa gabadh waxa weeyaan nin u dhaxdee waalmuxsanaatu min annisaai bay soo geli layd soo ma laakiin labada nololood inay isku mid ahayn bay taasi tusinaysa walihaada qofkii noolaa waxa dadka noole ay qaban karaan dee waa la weydiisanaya uu ku maqlayaa marka uu kula joogo yacnaa wixii bani aadamku ay wax ka qaban karaanee xuduudda awooddooda soo gelaya waxbaa laga weydiin karaa laakiin kaa dhintay waxba lama weydiin karo qof kale markaa rasuulku waa nool yahay haddii u jeedo noloshan adduunyo kale ayuu nool yahay oo maba dhimanba masalada darsiga horaan kaga hadlaan umalaynaya dadka idhaahda awliyadu ma dhintaane way dhuuntaanuun ambiyadana maxaad umalaynaysaa taasi waa mid qur-aanka khilaafsan iyo sunnadaba ilahi baa qur-aanka ku sheegay nebi maxamed inuu dhimanayo isagoo nool baaba loo sii sheegay inaka mayitun wa inahu mayituun wma muxamadu ila rasuulu qad khalat min qablihi rusul afain maata aw qutila inqalabtum cala acqaabikum wakadalika rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam wuxu uhi ataani jibriil faqaala ya muxamed cish maa shiئta fainaka mayit horena waynu sheegnay haddaanu rasuulku dhiman calayhi الsalaatu wasalaam yaa ku aasan madiina isagoo nool bay haddaa mehal ku joogaan isagoo nool bay saxaabadu aaseen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayucqalu hada rasuulkaoo nool intay qabteen in qabriga madiine ku yaalla ay ku aaseen dadka hadalkaa liinaad iyo jeraale waxay sakirayaan in la baryi karo waxay leeyihin wuu nool yahay oo dadka dhintay la xukun maaha waa la baryi karaa intay u socdaan waa intaa marka hadalkoodaasina sax maha rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa geeriyooday faatima waa tii lahayd markuu rasuulu geeriyooday ajaaba rabban dacaah aabbahay wuxuu ajiibay rabbi u yeedhay ilaahay baa subxaana wa tacaala adduunyadan uga yeedhay oo waxa weeyaan noloshaa kale ugu yeedhay waayo su-aasha wuxuu leeyahay inanta aanu kala hooyada nahay ee uu aabbahay dhalay inanka ay dhashay hooyaday muxrim ma u noqonaya yacnaa hooyadaa maxay u tahay inantaas maxay isu yihiin yacnaa waxay soomaalidu aayada yidhaahdaan soo ma saasay noqonaysa qaarkoodna soomaalida qaarna edda yidhaahdaan malaa taasaaba xagga saxnimada dhow baaban isku xaaska adeerkaa iyo abtigaa iyo aayaha la yidhaahdo laakiin hooyada waa xaaska aabbaha in aayo la yidhahda malaama ficin waayo dee u aayi maayo soo ma hadduu adigu dhinto inanku miyu u aayi marka maadaama aabbaha u xisun yihin waxaa ku fiican in eedda la yidhahdo soo ma aabbaha bay u xisun yihin soomaaligaasaa toosan baan isa eedda in la yidhaahdo oo aan aabba marka aan la odhanayn aaya aan la odhan marka inankaas wax maxramiye ah oo ka dhaxaysa hooyada ama islaamtaasi ma muuqato marka maxrama ma noqon karo oo iyadu may dhalin mid waxa weeyaan ay dhashayna muu sii dhalin su-aasha wuxuu leeyahy salaaddii casar ayaa iga tagtay waxaanaan soo gaadhay maqrib marka ma casar baan hor tukanayaa mise maqrib waxaad tukanaysaa salaaddii casar mar haddii salaadda maqrib waktigeedu aanu bax ahayn kadibna waxaad tukanaysaa salaada maqrib oo salaaduhu siday u kala horreeyeen ayaad u kala horraysiinaysaa haddii aad ka baqato in salaada maqribna waktigeedu uu ku dhaafo waxaad tukanaysaa ta waktigeedu horta uu joogo waana sidii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey fii ghaswati alaxzaab markii salaadii casar ay kufaartii la dagaalamayay magaalada goodoomiye ay ka mashquuliyeen maqrib markuu tukaday kadib ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam casar uu tukaday markaa salaadda waktigeedu uu joogo haddaad ka baqato iyadana waktigeedu inuu baxo iyadaad tukanaysa adigoo xurmada waktiga ilaalinaya waayo waktigu waa awkadu furuudi salaa arkaanta salaada shuruudda salaada awkadu shuruudi salaa shuruudda salaada ka ugu adag wey marka in tartiibta la ilaaliyo iyo in waktiga la ilaaliyo haddii ay ku noqoto waktiga ayaad ilaalinaysa laakiin haddii waktigii maqribku uu kugu simaayo inta casar aad tukanayso markaa tartiibtii ayaad ilaalinaysa gabadhu mamarsan ma marsan kartaa timaha kalar waxaan filaya inaan hore uga jawaabnay su-aashaas in fara badan kalarka markaa aan madowga ahayn isla markaana dhibaato caafimaad gabadha aan ku keenahayn hadduu dhibaato caafimaad keenayo dee ma banaana laa darara walaa diraar buri rasuulku calayhi isalaatu wasalaam isla markaana aanay kaga dayanahayn dumarka kaafiraadka ah ama kuwa faasiqaadka ah oo dhaqan kuwaa u gaara marsashadiisu aanay ahayn gabadhu inay marsataa dhibaato male yaa macshar alansaar xamiruu aw safiruu gayiru shayba xamiruu aw safiruu uri rasuulku calayh isalaatu wasalaam ansaaray ciradan midabeeya oo caseeya ama midab hurdiya mariya marka midabka madow ayuunbuu diiday rasuulku calayhi isalaatu wasalaam haddiise ay dhibaato leedahay caafimaad ma banaana xadiidka aada maqasheen baa u daliila hadday kaga dayanayso kaafiraadka ama faasiqaadkana ma banaana waayo rasuulku wuxuu uhi sida axmed musradkiisa uu ku wariyey man tashabbaha biqowmin fahuwa minhu oo ma banaana gabadh muslimadii inay ku dayato oo mustaqiimadii fa dumarka faasiqaadkaa ee ilaahay aan adeecina caasiya iyo kuwa kaafiraadka midnaba inay ku dayato maaha oo dhaqamada iyaga lagu yaqaano ay yeelato waayo salaada marka lagu jiro ma in lugaha la ysu keenaa mise garbaha labadaba waa la ysu keenaya lugaha iyo garbahaba waa la ysu keenaya waana sida ay samayn jireen saxaabatu rasuulillah siduu leeyahy anas bnu malik fakana axaduna yulsiqu caqibahu bicaqibi saaxibihi wa mankibahu bimankibi saaxibihi markuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam amray se bukhaari warinayo inay sufuufta simaan siday saxaabadu sufuufta u simi jireen buu inoo sheegay wuxu uhi midkayo wuxuu ku dhejin jiray cidhibtiisa cidhibta saaxiibkii bimacnaa qofkan ku xiga ee makaanka ay saaxiib ku noqdeen goobta ay ku tukanayaan garabkana garabkiisa ayuu ku dhejin jiray marka cidhibta iyo garbaha labadaba waa la ysku dhejinaya waxaana markaa cidhbaha la ysku dhejin karaa marka lugta qiblada mid weliba u jeediyo oo la toosiyo laakiin haddii qofka lugtiisu ay qalloocdo qofkan ku dhinac tukanaya cidhibta cidhibta uma saari karo muxuu yahay macnaha munaafiq munaafiq macnihiisu waxa weeyaan idhaaru shayin wa ikhfaau diddihi asalka nifaaq waa ka inuu qofku waxna muujisto wax taa khilaafsanna uu qarsanayo nifaaquna waa laba nooc nifaaq ictiqaadi nifaaq qofka caqiidada ka gala oo macnihiisuu yahay an yudhira alislaama wa yubtina alkufra inuu qofku islaamnimo muujisto gaalnimana ay u qarsoon tahay nifaaqa noocaasina waa gaalnimo shaki la-aan waana ay ka cadaab darayiin kuwa noocaasi kufaarta gaalnimadooda muujistay ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar waa ka yidhi ilaahay subxana wa tacaala nooca labaad waxa weeye qofkii isagoo qalbiga muslim ka ah islaamnimana dee muujisanaya in haddana islaamnimada uu muujisanaayo dhaqankeedii wax khilaafsan uu la yimaado waxaa khilaafsan oo dhaqanka lagu yaqaano munaafiqiinta sida dadka markuu la hadlayo ama uu u sheekaynayo inuu been sheego ida xadatha kadaba sidaasoo kale marka la aaminay inuu khiyaameeyo ballan markuu la galo ballankii inuu baajiyo markuu wuxu yabooho inuu ka dhabayn waayo wa idaa khaasama fajara marka qof ay isqabtaan ee dacwadi ay dhex marto in qofka diintiisa iyo iimaankiisu uu xidhi waayo oo uu markhaati beenaale raadsado waxaanu lahayn uu sheegto hadduu doono uu ku dhaartaba walaa yubaali nifaaqa noocaasa nifaaqa camaliya baa la idhahdaa oo haddii qofka qalbigiisa iimaan ku jiro arrimaha noocaasa isagoon xalaashan ku gaaloobi maayo laakiin wuxuu noqonayaa mid shabahay oo u ekaaday munaafiqiintii caqiidada nifaaqu uu ka galay oo xagguu uga ekaaday wuxuu uga ekaaday waxyaabahani waa kuwa dhaqankooda markaa dhaqankoodii buu yeeshay waa talabaade dhaqankoodu waa inay waxna muujiyaan wax khilaafsanna uu u qarsoon yahay marka qofkani islaamnimuu muujisanaya dee islaamkuna waxaasoo dhan waa diiday ooma ogola islaamkii uu muujisanaya wax khilaafsanna haddana waa ku sifaysay saa awgeed baa arrimaha nifaaqu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay gabdhuhu marka ay tukanayaan waxa ay la imanayaan aadaan iyo aqiimitaan dumarka waajibkuma aha alaadaanu waliqaama wa hada ma saxa can cabdillahi bni cabaas radia allahu canh annahu laysa cala annisaai aadaanu walaa iqaama cabdillahi bni cabaas wuxu uhi dumarka aadaan iyo iqaamatoona waajibkuma aha laakiin haddii ay isu eedaamaan oo ay isu aqiimaan iyagoo dumara iyagu uun ismaqashiinaya oo ragga aan maqashiinahayn taasi dhibaato ma laha oo markii cabdullaahi bni cabbaas la yidhi miyaad u diidaysaa wuxuu yidhi amnacu can dikri illah ma dikriga ilaahay baan u diidaa buuli ilaa aadaanku waa dikri ilaahay iqaamaduna waa dikri ilaahay yacnaa xukumka ama adilada caamka ee aadaanka ka warramaysa iyo fadliga uu leeyahay iyo iqaamada yacnaa waa soo gelayaan dumarku marka dhib male ina iyagu isu eedaamaan isu aqiimaan iyagoo iyagu ismaqashiinaya laakiin aadaan dhawaaqiisu ragga uu gaadhayo eedaami maayaan waayo su-aashan dumarku inay timahooda duuduubaan ma bannaan tahay qofku ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo marka uu tukanaayo timihiisa inuu duubo oo timihiisoo duuban waxa weeyaan uu tukadaa waa mid uu diiday rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaanuu rasuulku arrintaa ku sababeeyey in rag ka shaydaan timihiisaasi ay noqonayaan yacnaa meel shaydaanku uu ku fadhiisto haddiise waxa weeyaan aan salafka qaarkoodna markay arkeen nin tukanayo oo timihiisu markaa ay duuban yihin oo dib ay u xidhan yihin oo isagoo salaada ku jiraabay gacmahooda ula tegeen oo ay ka furfureen haddiise markaa salaad aanay gabadhu ku jirin inay timaheeda duubtaa dhibaato ma leh laakiin waxa dhibku uu ku jiraa waa inay taagto ama dhinacyada ha u taagto ama xagga sare ama xaggaa dambeba waxa weeyaan ha u taagto dhowr xagga dambe ka taagan ba ha noqdo taasi iyada xadiidkii bukhaari iyo muslimba ay warinayeen baa diiday oo dumarkii rasuulku uu tilmaamay inay ahlu naar yihiin oo nisaaun kaasiyaatun caariyaat mumiilaatun maa'ilaat ru'uusuhuna kaasnimati lbukti buri rasuul dumarka ahlu naarka waxaa sifaadkooda ka mida yacnaa timahooda ama timaha madaxa kaga yaalla waxaad moodaa sida geela hays kale ama janjeer kaleo kale kaasay shabahaan macanaa timihii madaxii way ka kacsan yihiin oo sibay u taagan yihiin arrintaasi ama sifadaasina waxay ka mid tahay iyada iyo dee sifaad ka horeeya oo tabarujku uu ka mid yahay xijaab la-aanta iyo inay xaqa ka fitnaysay in dadkana ay ka fitnaynayaan asbaabta dumarkaasi naarta ay ku galeen bay ka mid tahay taasina waxay markaa tilmaamaysaa ficilka noocaasi inaanu bannaanayn qunuudda la qunuudo salaada faralka ah dhexdeeda iyadoo looga jeedo roobdoon ma bannaan tahay roobdoonta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay dhowr nooc bay u dhacday waxaa ka mida ta wariye cabdullaahi bnu zayd fi saxiixi albukhaari wagayrihi in rasuulku u baxay musallaha garoonka ciidda lagu tukado oo halkaa intuu ku tukaday laba ragcadood kadibna uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam khudbadeeyey duceeyeyna duco dheer taasi waa mid waxaa kaloo roobdoonta rasuulka ka mid ahaa inuu mimbarka isagoo saaray yowma aljumuca uu duceeyey oo markaa roobdoon uu sameeyey taana waxaa tusiyey xadiidu anas ibnu malik isna bukhaariya muslim ba ay warinayaan markii ninka caraabiga ahi uu albaabka ka soo galay uhi ya rasuul allah jaca alciyaal halakat اlamwaal wajaca alciyaal wanqaطacat الsubul fadcu llaha yasqiina xoolihii way baabeen carruurtiina waa gaajoodeen waddooyinkiina waa goyeen ilaahay noo bari ilaahay hana waraabiye rasuulu gacmaha ayuu kor u qaaday allahuma sqina isagoo leh mimbarkaba intaanu kasoo degin waa kii roobku soo daatay ee usbuuca min asabti ila sabt yaani usbuuc oo dhan waa kii da-ay ilaa dadkii roob badnaan ay ka cawdeen oo haddana uu roobkii rasuulku uga duceeyo yuhi allahuma xawaalayna walaa calayna waxaa kaloo sugnaato fi sunan ku jirta isagoo rasuulku iska fadhiya halkan dadka uu ku tukiyey mixraab ma lahayn masaajidka rasuulkie inuu halkaa ka duceeyo markaa roobdoon uu sameeyey laakiin salaada dhexdeeda inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam roobdoon uu ku sameeyey kamay sugnaan saxaabadana kamay sugnaan qunuudda uu rasuulku qunuuday qunuutu nawaasil lagu tilmaamo arrimo markaa daran oo ummadda la soo darsayna waxa uu rasuulku qunuuday uun marka ay muslimiinta gaadho dhibaato bani aadam uu sababteeda leeyihi sida markii la laayo waxa weeyaan saxaabadii quraada ahaa qur-aan yaqaanka ahaa laakiin masaa'ibta samaawiga xagga samada ka timaada walow bani aadamku dee dembigoodaba ha ku kasbadaane laakiin aan ahayn dhib uu bani aadam muslimiinta u geystay rasuulku calayhi salaatu wasalaam uma qunuudin waxaa ka mida kusuufu shamsi qorax madoobaadka iyo khusuufu lqamar yaani waa musiiba argagax leh ma qunuudin rasuulku calayhi salaatu wasalaam lakiin salaad gaara baa loo sharciyey oo salaatu lkusuuf la yidhaahdo waxaa la mid ah zalaazil dhulgariirada cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu dhulgariirka kala xukum dhigay yacnaa kusuufka qoraxmadoobaadka waxaana salaatu lkusuuf uu ku tilmaamay inay tahay salaatu laayaat calaamadaha waaweyn ee argagaxali caalamkan marka ay ka muuqdaan salaada la tukanayo abaarta oo ah yacnaa musiiba samaawiya oo ilaahay addoomihiisa uu ku imtixaamo amaba se uu ku ciqaabo rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaabka waxa weeyaan uu ilaahay subxaana wa tacaala u weydiiyey ama uu uga bariyey ummadda inuu ka dulqaado waa kuwaasi aanu sheegnay wey salaaduna waa tawqiifi oo waxba laguma dari karo aanu nebi maxamed ku darin calayhi salaatu wasalaam culimada qaarkood oo markaa sidaan su-aasha ku xusan yidhina waxay markaa uga qiyaas qaateen uun qunuutu nawaasilka markay dhibaatada muslimiinta ku dhacday la laayey oo kale uu rasuulku qunuuday laakiin dee waa qiyaas khilaafsan sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee tarkiga ahayd oo rasuulku abaarta inuu u qunuudo wuu iska daayo isagoo u qunuudi karaayo waxaa kaloo dee ay khilaafsan tahay sunnada nebiga camaliga ah oo abaartu marka ay dhacdo qaabka ilaahay looga baryaayo inuu ummadda ka kor qaado ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la yimi ee ka sugnaaday waa ka aada maqasheen su-aasha wuxuu leeyahay haddii soom farala lagugu leeyahay ma soomi kartaa mid sunno ah qofku waa inuu soomo horta soomka faralka walihaada baa soomka shuwaal xadiidka muslim saxiixiisa uu ku wariyey lixda shuwaal soomka la soomo xadiidka ka warramaya wuxuu rasuulku yihi man saama man saama ramadaana uma atbacahu sita min shawaala kaana ka siyaami dahab qofka ramadaan sooma macnaa faralkii wuu wada soomay soomka ramadaan dabadiina sooma lix shawaal ka mida wuxuu xagga ajarka la mid noqdaa qof sanadkao dhan soomay ta kale qofka dimadiisu waxay ku mashquulsan tahay dumadiisu faralkaasi saaran markaa faralkaasi gudashadiisa inuu u degdego weye se ilahay yihi fastabiquu alkhayraat mana oga qofku inta ay nololi la gaadhi doonto iyo geeridu inta ay usoo jirto marka waa inuu horta dimadiisa uu bariye beri yeelo su-aashan waa maxay xukunka qaadka geedka markaa qaadka la yidhaahdo waa geed dhibaatadiisu ay fara badan tahay waxaanay u muuqataa mashaakilka maanta mujtamaceenna haysta dhinac diineed iyo dhinac dhaqaale iyo dhinac caafimaad iyo dhinac waxa weeyaan qoys iyo dhinac bulsho midnaba ummadda aan u dhaafin oo midna aanay ka badqabin yacnaa kuwa u waaweyn inuu qaadku uu ka mid yahay qaabkaa maanta uu yahay marka la eego waa inuu yahay darar dhibaato wax nafciya haba yaraatee aan lahayn shaki kuma jiro inuu yahay mid aan bannaanayn ilaahay subxaana wa tacaala markuu ka warramayey khamriga iyo khamaarka wuxuu yidhi wayas'aluunaka can alkhamri waalmaysir qul fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linnaas wa ismuhumaa akbaru min nafcihima waxay ku weydiinayaan khamriga iyo khamaarka waxaad ku tidhaahdaa nafci iyo waxtar baa dadka ugu jira dee qaar baaba laga yaabaa inay dhaqaale ay ka helaan laakiin dhibkooda ayaa ka fara badan dheeftooda walihaada baa la xaaraantimeeyey oo ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi inamaa yuriidu الshayطaanu an yuqica baynakum اlcadaawata wاlbagضaa fi اlkhamri wاlmaysr wayasudkum can الsalaati waan di can dikr اllahi wacan الsalaa fاjtanibuu fahal antum muntahuun nacam ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay shaydaanku wuxuu doonayaa khamriga iyo khamaarka isagoo adeegsanaya inuu idin dhex dhigo nacaybshiiyo aada isnacayb tihiin iyo colaad wuxuu doonayaa inuu idinka hor istaago ilaahay subxaana wa tacaala dikrigiisa iyo salaada ee ma ka hadhaysa saasuu ilaahay marka hore yidhi haddana wuxuu hi ilaahay faijtanibuu ka fogaada oo ka dheeraada haddaynu markaa qaabka miisaanka aayaddaasi saarno waxay noo caddaanaysaa in kuwa aayadda lagu sheegay uu la xukum yahay waxaynu sidaa u leenahay khamriga iyo khamaarka ilaahay wuxuu sheegay dadka inuu nafci ugu jiro laakiin markii dhibkooda uu noqday mid nafcigooda ka badan waa la xaaraantimeeyey taasina waa qaacida caama ayaa culimadu ay ka qaateen qaacido guud oo ah kulu maa kaana dararuhu acdama min nafcihi fahuwa muxaram shay kasta oo waxyeeladiisu ay ka badan tahay waxtarkiisa waa xaaraan waayo rasuulku wuxu uhi laa darara walaa diraar shaygu hadduu darar dhib badhax tiranuu yahay oo nafciba aanu lahayn inuu xaaraan yahay ba ahlucilmigu isku waafaqsan yihi haddii shayga dhibkiisu uu ka badan yahay dheeftiisana waa sidaas oo kale oo aayaddan ayaa tusisay haddaynu miisaankaasi oo aayaddaasa aynu maanta qaadka saarno nafcigiisu waa maxay waxaa la odhan karaa waa darar iyo dhibaato maxdiya badhax tiran ama ugu yaraan haaliba oo dhibkiisa ayaa ka badan waxa weeyaan dheeftiisa qofkii bani aadamka waxaa laga yaaba inu caqligiisa waxyeelo taasina waxay leedahay tusaalayaal badan oo dadka cuni jiray ama kuwa cuno waraystay ay hayaan oo aan qorsoonayn qofka caafimaadkiisu waxyeelaya weliba kan imika la cunayo ee sunta markaa lagu koriyo dhirta laga soo jaro taasina waa mid ay dhakhaatiirtu ay sugeen ay isku waafaqeen inuu leeyahay darar sixiya dhibaato caafimaad inuu leeyahay dhibaato dhaqaale inuu leeyahayna waa iska muuqata oo maalin walba boqolaal kun oo doolar ayaa hargeysa ka baxa oo etoobiya taga wax allaale iyo waxaynu ku bedelanay ma jirto waxaynu ku bedelanay waali waxaa waalanee suuqa maraya salaqsanaya in badanoo ka midii waa min daxaaya alqaat waxa ay u dhinteen ama ay u waasheen waa cunitaan ay qaad cuneen walihaada u fiirso marka la xidho meelahan iminka goobahan dadka waalan lagu xanaaneeyo la geeyo ee qaadka laga xidho haalibuhum yatagayaruun badankood way isbedelayaan way caafimaadayaan ka sidaa iskaga daaya alxamdu lilah saasi ayuu ku caafimaad qabaa inta badan ka ku noqdana waalidii baa dib ugu soo noqota waayo marka horeba waalida waxaa keenay qaadkan ayaa keenay waxaan xusuustaa nin dhalinyaro ah oo sanad sanadada ka mida xajkana raacay ayaanu dhakhtar geynay te dhakhtarkii markuu baadhay maskaxdiisa yaanaa maskaxda ayaa laga hayay oo nin maskaxda ka xanuunsanaya ayuu ah wuxuu ihi daroogo fara badan baa ku jirta maskaxdiisa waa maxay daroogadan u isticmaalay waxaana la huboo la ogaa daroogo kale inaanu isticmaalin bahalkaa qaadka la idhaahdo mooyaane almuhim dhaqaalaha iyo xoolaha faraha badan waxaa kaloo aynu ku bedelanaa yacni caafimaad daro qabsin iyo beer xanuun sun beerka kaga ururta dad fara badan iyo wadna xanuun waxa aynu ku bedelanaa saas oo kale dhaqaalahaasi xashiish magaaladeenna buuxiya waxaynu ku bedelanaa buuq iyo qaylo labadaa lixay baa meel walba ka baxaysa xataa iyadoo salaaddii lagu jiro qiraa'adu ay socoto iyadoo la eedaamayo ayuu isna aadaankaa shaydaanka u wadaa waxaa lagu bedeshaa waa burbur qoysaska ku yimaada oo qofku markuu mudmin ku noqdo geedkaa isticmaalkiisa u naxariisan maayo xaas iyo ubatoona isagoo og inay gaajoonayaan ayuu qaadkiisa iska iibsanaya meelahaasu iskaga qayinaya bal waxaa laga yaabaa gabadhu waxa yaraa isladii carruurta u farsamee in uu ka xoogo oo uu ku dilo ama inuu ka xadaba wuxuu ii sheegay nin waxa weeyaan weyn oo ka mida waxgaradka magaaladeennan waxaanu gallay buu ihi nin iyo xaaskiisoo isqabtay gartoodaanu gallay gabadh aanu guriga ugu taageli weyn markii dambe waxaan ku uhi bal wax noo sheeg sababta ad kaga cararaysa waa maxay waxay tidhi idiin sheegi kari maayo wax la sheegi kara maahee ma idin iska den ma ilow ilow noo sheeg waxay tidhi ninkaasi reerka iyo carruurta wax masaariifu haba yaraato usoo shaqeeya ma jirto anigaa meelaha wax yar la fadhiisto masaariifta usoo shaqeeya anugu had iyo jeeraale dee suuqaan ku maqanahaye markaan carruurta in yar meelaha usii geliya aan idhaahdo soo siista roodhi ama kiilo daqiiqa soo siisto aad laxox ka dubataan intii rayd buu xadaya waxay tidhi wax kala daaya waxaan ka soo gaadhay inaan geliyo girgiraha dambaskiisa inaan dhex geliyo inta yara lacagta bal wuxuu sheegay aduuba garanay tii meel walba siduu baadhayey xataa halkaasuu kaga dabategi markaa bal idinkuba gartaa qaada oo yacni ninka noocaas yani maxaad ka yeeli lahaydeen may tii gabadhaas imise ayaa reero ku burburaaya qaadku uu burburinaya dadka qaarkood ba waxay dhahdaan reero fara badan baa laga biiliya reero badanna waa laga biiliyaa reero badanna waa lagu burburiyaa kuwan la biilinaya waxaa la siinayaa waa in badan carruur gaajoonaysa iyo dumar xuquuqdoodii la dayacay ayuunbaa xaqoodii kuwan la siinaya reerna waa lagu burburinaya reerna waa laga biilinaya kaa laga biilinaya laftiisa yacni laa shaka qaadku dhibaata ayuu ku hayaa wuxuu ka mid yahay waxyaabaha laaluushka sababa waddamada adduunyada ugu laaluushka badanina waddamada qaadka laga cuno weeyaan walihaada bal u fiirsa imika waddankeena qof kasta oo meel ka shaqeeya gaaraan xafiisyada dawladda inta badan dadka qaadka cuna yacnaa haddii aada hawl uga baahato aada xaq u leedahay in lagu qabto haddii marka horeba aanu ku odhan horta xaqulqaad keen marka dambe hawshii uu qabtaa buu kaa daba imanay ku odhanaya hawshii dawaanii kuu dhameeye xaqulqaadka keen haddaad tidha anu xaqulqaad ma bixiyo hawshaa lay qabtayna xaq baan u leeyahay oo dee shaqada shaqadii dawladda iyo mushaharka aad ku qaadanaysa weeyaan yaa weylek maalin dambe haddaad xafiiska wuxuga baahato waxaago dhan xagga hoosaa la dhigaya ya war waa kii baase aan xaqulqaadka bixin jirin wixiisa meermeeriye oo hawshiisu yaanay soconin dhibaatada akhlaaqeed uu inagu hayo dumarkii ayaa maanta in fara badan oo ka mid a ay barteen dumarkuna ragga waa uga sii nugul yihiin oo meel kaste oo dhaqan xumo iyo akhlaaq darro ah qaadku wuu la gelaya maanta waxaad ku arkaysaa magaalada hablo yaryar oo dhalinyaraay oo labaatan jir iyo wixii ka yara oo intay niqaab soo xidhaan marba nin aag istaaganaya adeer baska naga sii bixi xishood darrada noocaasa markii aan u kuur galay waxaa lai sheegay waxaa sababay inuu yahay inay yihiin badankoodu dad qaadka cuna oo qaadkii baa ros xataa beentii buu sahlayay ninbaa magaalo o dhan soo marayo nin walba ku odhanaya kun iyo shan boqol aan baska ku raacay dhib kun iyo shanta boqolee baskuma dhammaadaan miya kun iyo shantii boqolee baska maaha qaad buu ururaya beentii buu dadka baraya dadka wuxuu barayaa xanta majaalista qaadka marka la isugu yimaado inta badan ama qabyaalad baa laga sheekeynaya ama dad baa la xamanaya wax laga sheegaya ama qaar baa la isku dirayaa hebel baynu wax ka daba raraynaa baa la leeyahy mashruuciisa mashruuc kale ayaynu ka dabageelina marka waa umul khabaa'if xumaan oo dhan ayuu hooye u yahay bahalkaas oo ku ururtay wuxuu mutaystaa awood lagu joojiya haddaan lahayn sida dadka qaarkood oo meelaha qaarkood maamulaa ay sameeyeen sidaa lay sheegay waxaa lagu meelaha qaarkood oo soomaaliya ka mid a markii loo taageeli waayey meel magaalada duleedkeedaabaa xero weyn laga ooday dabeetana xeradaa boor baa albaabkeeda ku qoranoo waxaa ku qoran beerta xayawaanka marka waxaa la yidhi ninkii qaad magaalada ku cuna khalaas waa xadhig waa la tacdiiraya ninkii qaad doonaya beerta xayawaanka ha galo marka ninka damiirlahoo dhami marka qaabka noocaasa bahalkii loola dhaqmo waa waxaa laga yaabaa inuu iska daayo walaa shaka yaani inuu yahay tashabuh bilxayawaan cunitaanka qaadku inuu yahay isu ekaysin xayawaan la isu ekaysin ninka maanta cawska iyo geedaa halkaa ka baxa daaqa dadku waxay odhanayaan soo goorma waa shiroonayaan soo ma muxuu kaga dibaya ka qaadka cunay qaadka maxaa laga helaa ma gaajuu dadka ka biyaa ma haraad buu ka biyaa ma geed dawaaba muxuu u taraa dadka miyaa lagu naaxaa maada yacmal linnaas cawskaa muxuu kaga duway ama caleentaa quraca iyo galoolka hadduu maanta nin iska soo gurto uu iska bidhuu cuno war ninkii bal u waashayoo caleen galoolunbuu cunayaa baa la odhanaya weli waxaa laga yaabaa tani inay waxyaabaha qaarkood dawo ka noqoto qofka aanay dhibna aanay ugeysan walihaada baa sheekh la odhan jiray albayxaani oo yamani ahaa oo berigii hore qaadka cuni jiray oo aadna u difaaci jiray ayaa markii dambe xaqiiqadiisu ay u caddaatay dabeetana gabay buu ka tiriyey wuxuu uhi inama alqaatu xashiishun akhdaru laysa yaxtaaju ilayhi lbasharu faida ma akalathu ummatun facduruuhum fainamaa hum baqaru facduruuhum fainamaa hum baqaru qaadku wuxuu yihi waa waa waa geeda dee cagaaran wey basharku uma baahna waa runtii macanaa bal dadka aan qaadka cunin qaadku muxuu kala maqay wax allaala wuxuu kala maqay ma jirto oo aan dhibaato aan ahayn wax basharku u baahan yahay maaha daruuriyaadkana ka mid maaha waxyaabaha yacnaa kamaaliyaadka ah ee qofku naftiisa uu ugu raaxeeyo dee wax u tarayana ka mid maaha ummadi hadday qaad cunto buu yihi ummadi hadday qaad cunto isaga cudur daara buu yihi waa baqare waa lo-e lo-a caleen cuntay miyaad la yaabi doonta waa sidaasoo kale ayuu buhi faida ma akalathu ummatun facduruuhum fainamaa hum baqaru markaa kollay waxaan damacsanaa muxaadaro ku saabsan qaadka oo bal xukumka sharcigee uu leeyahay iyo adilada tusinaysa in insha allah aan mar si yaro faahfaahsan aan uga hadlo oo had iyo jeeraaleed dadku aada umay maqal iyadoo laga hadlayo wadaadaduna intay ka hadlaan aada bay u yartay baalku dhibka ummadda uu ku haya iyo wacyigelinta ummadda looga sameeyaa isma laha waxay dadka in aada loogu caayo masaajidka bahalka xumaantiisa laga sheego oo laga sheego idaacadda wasaa'il iclaam kale laga sheego oo jaraa-idka lagu qoro oo meelaha dadku isugu imanayaan hadiyo jaraalo laga sheego oo qofka bani aadamkaa shay haddii loo caayo lagu celceliyo lagu celceliyo lagu celceliyo marka dambe shayga wuu nacaya laakiin shaygii xumaa haddaan maalinna lagu hor uu xun yahay qofki waxaa laga yaabaa inaanu dareeminba gaar ahaan qofka bimacnaa dacfigu markiisa hore uu is iskaga jiro xagga iimaanka iyo iyo xagga caqliga iyo fikirkaba marka wuxuu u bahan in weerar lagu qaado wasaa'ilulclaamkan inta heesuhu ay ka socdaan idaacadaha ee tifiyada in kaasoo kale dadka aada iyo aada looga wacyigeliyo in sidaasoo kale culimada iyo ducaadda iyo dalabatulcilmigu dadka ay aada ugala hadlaan weliba bishii rabadaan baa imika soo socota walaalaha qaarkood alxamdu lilah oo sanadkii hore bisha rabadaan aada uga hadlay akhuuna sheekh maxamed hayba jaza allahu khayran aada buu uga hadlay yacnaa masjid kasta uu ka hadlay waa ka sheegay dad fara badan baanu ilaahay ku anfacay oo iska daayo markuu dhaa war yaa yaa loo duceeyaayoo iska daynaya gacanta taagi jiray sidaana kaga hadhay oo maanta alxamdu lilah nadiif ka ah haddii markaa saas oo kale la sameeyo munaasabada bisha rabadaanna laga faa'iideeyo waxaan rajaynaynaa insha allah dad fara badani inay iska daayaan marka wuxuu u baahan yahay in ololo lagu qaado xataa dawladda in tala fiican laga siiyo oo dadka isgaari karaan ay kala taliyaan la dhaa ugu yaraan balbaalka magaalada ha laga saaro shan kilomitr magaalada ha laga fogeeyo dad badan baa ka caajisi lahaa qaar baa xishoon lahaayoo yacnaa waxoogay dee damiirkoodu weli uu sii xoogan yahayoo inay halkaa qaad udoon u doontaan waxa weeyaan aanu damiirkoodu aanu siiyeen qaar baa iska daali lahaa cashuurtoo lagu qaaliyeeya iyaduna waa mid si ay haddii dee aynu xor arrintaa u nahay wey waayo haddii la qaaliyeeyo dad fara badan baa dhaqaalo aanu u saamaxayn inay iibsadaan laakiin marka kun iyo shan boqol iyo saddex kun iyo shan kun iyo wixii la siinayo dee saddex nin unbuu utegayaayo min kun iyo shan boqol oo saddex bas wey isugee afar kun iyo shan boqol khalaas majintiiba waa xaasil wey lakiin hadduu labaatan ku noqon lahaa ama soddon kun u noqon lahaa yacanaa dad fara badan baa iska dayn lahaa qiimihiisan jabani waxyaabaa sababay inay caruur yar waxa weeyaan ay cunaan oo ha sax haye haye haye mid kalena keen haye ha uu iska tegey laakiin imise maalmood bay khiyaamada noocaas u suurto gelaysa ha ha haye naga daaya qosolka barak allahu fiik qosolkii naga daaya antum fi masjid barak allahu fik saadka ixtiraama awa saas yaanaa beenta xataa qofku inuu been ku dawarsado ayuu sababaya haddii se la qaaliyeeyo qofku yaanaa weligiiba maalme ha warwareego oo dad ha khiyaameeyo aduu waxbay ka tari lahay ma wada joojinayseen allahu mustacaan waayo insha allah mar baynu sidaasi ka faahfaahsan aynu uga hadli doonaa wallahu aclam waxka billahi tawfiiq salى اllahu alى nabiyina mxamedi wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته